bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhugunsidayaal maalin faylaha ka dhowaada qodobada warkaana duhurna moonka doorkaroon ee idaacadda raadiyo baydhabo ee sinhayta dhugunsadayaal sharkawada taladow ka doorashooyinka soomaaliya oo weli ka dareera teennada fasyoon ee magaalada muqdisho ciidamada dawladda soomaaliya ee ku sugan gobolka gadoon diyaar garoobaha ay la dagaalamo ka kooxaha al-shabaab ee soomaaliya in ku badan labaatiin likun s arday oo geekan fadhadaayta imtixaanaadka shahaadiga dugsiyada dhexe ee gobolka banaadir qiimo kororka kooy miciishadda magaalada jawhar ee gobolka shabeellaha dhexe wasaaradda maaliyadda soomaaliya oo tababarlaka falanqeeya u tira koobka xisaabaadka maaliyadda soomaaliya oo muqdisho laku qabadi war-saxaafadeed laha ku saari xaaladda soomaaliya shirka wadataladowka iyo majmac culimmada soomaaliyeed oo wara ku saari hay-adaha ka howlgalo gobolka hiiraan oo dignin culus landeri dagaal jeysida khasaareen iskajara dhimishiyo dhaawac oo ku dhiiid qaybo ku mida gobolka galgaduud akhbaaraadka bannaankana dhegaystayaal welibaan ku door korona dowladda etoobiya oo ka tilmaantay been abuur warka la kafaafiya gobolka tigrey iyo qatar iyo xamaas oo ku wada hadleen xabad joojinta dagaalka khaza maalin fayle dhegaystayaal weliba duhurnimo isniin owa taariikhda miilaadigan weliba ee ka beeganta labaatiyo shanta bili sannaad lamada kun iyo labaatiyo kowka intaasee weliba hayna qodobadii warkaana duhurnimanka door koronay haddana kadhawada dhugunsadayaal warkii duhurnimo oo faahfaahsan duhur fayla dhegaystayaal maalintii saddexaad oo isniinee weliba galay shirka wada taladowka qaranka doorashooyinka soomaaliya kaasay oo si rasmi ah sabtidii lahadhaafeen ku furmi caasimadda soomaaliya ee muqdisho shirka weliba lanku hadalhay dhammaystirka heshiiska tumi todobadii setembar oy ansixiyeen baarlamaanka lamaada aqal ee soomaaliya iyo xalin si xallonku deera khilaafaadka doorashooyinka madaxda iyaa lamaadii maalmood lahadhaafi weliba kudoodalan xaaladda dhabta ee soomaaliya iyo sida lanku baha karo wala madmadowga dalka ku jira sidoo kale madaxda geeka oo isniin weliba la filahaye in war-saxaafadeed arrintaasi laha ku saara dhinaca kale warar iyo helahayta idaacadda weliba oo sheegahna in shirka qodobo qaar laiska afgorday oo ku saabsan doorashooyinka waddanka shirkaasi weliba uus hogaamiyaha ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble welibana ku qayb galay hogaamiyaasha jubbaland puntland koonfur galbeed galmudug hirshabeelle iyo gobolka banaadir taliyaha qaybta labaatiyo koowaad xoogga dalka soomaaliyeed maxamed cadaawe cali sanka weliba kormeerka seeday ee taliska ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee gobol ee degmada beled xaawo gobolka gado hanisay oo muddo dhowr sannada ka xaraysanahay xero military ciidamadun iyo weliba markaasi in diyaar garoobaha inay dagaalku dhanka al-shabaab iyo sida lankasafay lahaya deegaanadaas iyo ku kusanyihin gobolka taliyaha qaybta labaatiyo koowaad xoogga dalka soomaaliyeed weliba warbixin ku dhegaystay saraakiisha ciidamada dowladda ku sugan deegaanadaas deegaanada ku tirsan mudug deegaano kutirs deegaano badan oo ku tirsan gobolkaas weliba dagaalo foolkafoola ka dhamaray dagaalyahanada al-shabaab iyo ciidamada dowladda soomaaliya in ku badan labaatiyo likun arday waliba geekan fadheetay imtixaanaadka shahaadiga dugsiyada dhexe ee gobolka banaadir imtixaanaadka shahaadiga ee fasalada sideedaad weliba laka qaaday ilaa toddobaatiyo lama xarumood oo gobolka ku tirsan weliba si rasmi imtixaanaadkaasi imdaha furay wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada soomaaliya cabdiraxmaan jaabir iyo guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolkaas basmaa camir shaketi
waxaa sharaf noo ah kulligeen inaan goobjoog ka noqonno imtixaankii shahaadiga ahaa ee fasalka sideedaad ay si dhammaystiran maanta gobolka banaadir ula wareegeen waxaan marka hore rabaa inaan u mahad celiyo agaasimaha guud ee waxbarashada gobolka banaadir oo runtii aan isleeyahay arrintan ayada shaqo xoogle ayuu ka soo qabtay isagoo kaashanaya ee guddoomiyaha ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka banaadir ee ka wasaarad ahaan inaan maanta taariikhdan aan joogno wakti badanna lagu bixiyey in gobolka banaadir ay xuquuqaha iyo daadejinta arrimaha bulshada inay ku guulaystaan ee runtii waa waxay farriin u tahay waxay misaal fiican u tahay in loo baahan yahay in adeegyada gaar ahaan caasimadda iyo gobolka banaadir in la daadejiyo toddobaatan iyo laba goobood ayaa maanta imtixaanaadka loogu fadhiisanaa ardayda fadhiisanaysa marka sida uu agaasimaha guud uu u sheegay labaatan iyo lix kun lix boqol siddeetan iyo siddeed arday ayaa maanta imtixaanaadka u fadhiisanayo labaatan iyo siddeed arday oo ka mid ahna waa ardayda baahiyada gaarka ah oo sanadkaaniiti kow oo u suurtagalay inay u fadhiistaan imtixaanka shahaadiga ah ee galaaska siddeedaad waxaan rabaa inaa u mahad celiya dhammaan waalidiinta iyo ardaydaba dadaalka dheer soo wada bixiyey ilaahay u suurtageliyey alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin maanta inay u fadhiistaan imtixaanka galaaska sideedaad waxaan leeyahay allaha u fududeeyo waxaan leeyahay inaa guulaysatiin ayaan ilaahay ka baryeynaa dadaala ku dadaala galaaska sideedaad waa galaaska loogu gudbi lahaa dugsiga sare sidaad ogtihiinna imtixaanaadka wuxuu u baahan yahay inaad ka fikirtaan inaad casharada ku noqotaan inaad wakhtiga ilaalisaan
dhinaca kalena maalmaha dareer waliba la filahaya in imtixaanaadka shahaad dugsiyada dhexe iyo sare yoona ka bilaawdaan gobolada dalka soomaaliya magaalada jowhar waliba surmay een isdareerowka kureed markii biyi badan ha ka fatahay magaalada qeybooje webiga shabeelle waliba arrintaasay sababtay in baabuurkii hagali jaray magaalada gebi ahaanba surmay muddo toddobaade waliba sii kororay maciishada ee raashiinka magaaladaas iyo beesidii oo dadka isticmaaleen yaraati guddoomiyaha magaalada jowhar iyo weliba dalbaday in dadkaasay dhibanayaasha la caawiya weliba saas haata uu sheegay in dad badan iyo kubugtaalan magaalada sababa jaran awgeed oo kow keeta fatahaada webiga qiimaha loorka ka hor fatahaada weliba lishal gadadaay labaatan lama dollar hadda weliba deeri labaatan siyeed dollar bariiska markii hor waliba hay labaatan li dollar hadda waliba deeri labaatan siyeed dollar loorkii sokorta markii hore waliba lishaalgadadaay labaatan iyo toddoba dollar hadda waliba ay deertay soddon iyo afar dollar qiimaha koronkahi qiimaha y qiimaha burka bariiska sokortaiyo saashaatoyona koronkeen dadka magaalada yaan iska jaran haano dan yare iyo haano nololyo dhexdhexaade oo an badan dad beerleye madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle iyo hadda ku sugan caasimada soomaaliya muqdisho intii uusan seena magaalada waliba la kulmay dadka dan yarta eh waliba saas haato booqday goob la dhekiyay carutuur saas haato waliba raashin deersiyey dadka dhibanayaasha magaaladaas ku nool wasaaradda maaliyadda soomaaliya iyo weliba shaqaalaha wasaaradda anfurta tababarka falanqaynta iyo tirakoobka habxisaabeedka wasaaradda maaliyadda wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle ayaa ku hadalay goobta soona sharxaad ku biy tababarku
waxaan markaa idinku borinayaa idinku waaninayaa dalkana cidi uma maqna ceela uma qodna ya danjaanis hesheen oo maanta nabadgelyada laga wada shaqeeya weeyaan dee laga wada shaqeyn waayo oo reer hebel loo daayo ama reer hebel loo daayo waxaagagaya ma jiraan soo ma aden ya nabadgelyada dalka in laga wada shaqeeya weeye more importantly shaqada laguu diray waxaan idinkaga tegayaa eight thirty kaalaya shaqada mar hadda maalin baan soo maray intiina joogta ya eight thirty shaqada kaalaya one secondly maalintaas shir leedahay sagaalka lagula balamo adeero sagaalka kaalay toddobada lagula adeero toddobada kaalay toddoba maba jirtee ya tobanka kaalay mar alla marka lagula balamo waqtiga lagula balamo kaalay anigu am shaksi baan ahay waxa iga dhaadhacsan soomaaliya dib u dhaca adduunka ay kaga dambaysa waxaa kow ka ah lack of respect for time
bayaan iyo weliba geekasi wadajirahan saarana majmaca culimada soomaaliyeed welibana lanku hadalay shirka ku dareera caasimada soomaaliya ee muqdisho waana garwadeenkuway ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo madaxda maamul goboleedyada soomaaliya iyo gobolka banaadir hay-adda weliba ay sheegtay intii taageersanta in shirkaasay sida ka dareera useeyo koorajafay laku muujiyaayan weliba markaasay tilmaamaan in natiijada shirkaasiha kabowyo nagata koo markaas danganka jarta dalka iyo dadka soomaaliyeed war-saxaafadeedka hay-addaas hasaartii weliba warbaahintii la wadaagay xukuumadda culimada soomaaliyeed
bayaanka culimada soomaaliyeed ee ku aadan shirka golaha wadatashiga qaran ee doorashooyinka dalka bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa nabiyina muxamadin wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin dalladaha culimmada soomaaliyeed oo shir ku yeeshay labiyo tobankii shawaal kun afar boqol afartan iyo labo hijiriya oo ku beegan labaatan iyo afartii mey labada kun iyo labaatan iyo koow hotel afriid ee magaalada muqdisho ayaga oo falanqeeyey muhiimadda ay leedahay in si deg deg ah looga heshiiyo arrimaha doorashooyinka oo saldhig u ah xasilinta dalka haddaba culimmada soomaaliyeed ayaga oo ka duulaya mas-uuliyadda ilaahay saaray culimmada ee ah ilaalinta diinta iyo masaalixda guud ee ummadda ayaga oo xasuusan amarka eebbe ee na faray midnimada iyo islaaxinta islamarkaasna maanka ku haya cawaaqibta xun ee aakhiro iyo adduunba ka dhalan karta tafaraaruqa iyo heshiis la-aanta ayaga oo garawsan in heshiiska madaxda fure u yahay horu socodka dowladnimo xoojinta maqaasidda diinta nabadgelyada fidinta adeega arrimaha arrimahaas dhammaantood oo habac galay markii lagu heshiin waayey masiirka ummadda dalkuna uu qarka u saarmay fidno iyo colaado hor leh ayaga oo tixgelinaya duruufaha amni dhaqaale xanuunada faafa sida covid nneteen fatahaadaha colaadaha qabiil tacadiyada ku dhacaya qaybaha nugul waxa ay hoosta ka xariiqayaan arrimaha soo socda kow waxa ay bogaadinayaan soona dhoweynayaan shirka arrimaha doorashooyinka ee uu hore ugu baaqay ra-iisul wasaaraha dalka mudane maxamed xuseen rooble waxayna rabbi uga baryayaan inuu shirku guulaysto oo ay ka soo baxaan wax ummadda soomaaliyeed u aydo kuna faraxdo
warkaha kubay hay-adda culimmada soomaaliyeed weliba ha ka beegamay kureed markii sabtidii laha dhaafi caasimada ankufurmi shir lagu hadlo doorashooyinka soomaaliya qaar kumida hay-adda culimmada iyo weliba hadawada dadaalo keedan sidai shirkaasay natiijo faylahanka bahan lahaayeen hay-adaha ka howlgalow deegaanada gobolka hiiraan oo dignin culus lendere faahfaahinta warkun walibaan iil wadaagay maxamed cabdiraxmaan cali maxamed yare gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyte cismaan ayaa ku hadalay fatahaada webiga shabeelle usukujey sidii deegaanada gobolka seyti iyo sidii linku hortaga lahaayay si useynin saameyna bulshada magaalada cali jeyte cusmaan ayaa sheegay in dowladda iyo hay-adaha xiloon iyo linku baahanyo iniyo walkuqobadan fatahaada seyti si linku hortaga usoona sheegay ininnan baahanayna waxyaabaha yaryar oo hay-ado yeesheeneen gobolka hiiraan gudoomiyaha ayaa weliba uusan ku digay hay-adaha ceebtuunku kooyo korto maamulka iyo deegaanada gobolka hiiraan usoona sheegay ini dadka waqtiyo linku dhumin waxyaabo iyo walbahan in kordhiyaan iyo oona jiraan fatahaado dowladda soomaaliya iyo doonariska hay-adaha deeqaha bixiya iyo qof kastoo aadamiya waxaan u rabnaa inaan u caddayno waxaan birri waxna tarayn baa maanta waxna taraya annagu intaanaan qabsannay waxayna hor taagana waad arkaysaan markay xeeriya fandhaal kala dhacaan oo biyahaasi dadka qaxiyaan ma doonayno teendho iyo baaldi iyo saabuun faraha lagu dhaqo iyo sisanyeelyar midna ma doonayno waxaan tegayay eerboorka magaalada beledweyne waxaan ugu tegay diyaarad dejinaysa bahalo yaroo bacbaclayaal ah oo waxaygiina aanan garanayn oo saa haddii loo tuujiyo isku qabsoomaya waxaan weydiiyey kambanigii iska lahaa diyaaradda oo laga soo ijaartay wuxuu ii sheegay toddoba kun oo dollar diyaaraddu inay ku ijaaran tahay agabka isidaano uu sideed boqoloo dollar yahay kow laba sideed boqoloo dollar adeeru marka toddoba kun la bixinayo ee wax sideed boqoloo dollar joogana lagu keenayo toddobada kun maa shubna loogu dhiso intan ilaa webigii intanta ka dhexaysa maa shubna loogu dhiso toddobada kun oo dollar taasaa anfac leh xamaaligii raraya in dib ugu celiyo diyaaradda waa inaan la kiciyano waxay ugu maqaanaa unishefeli lahayd war qof shaksiya aba ceebta ka fogaadee hay-adaha samafalku ceebtaha ka fogaadaan ceeb buu weeye sanadkii sigistiinka ee iigu horraysay sanadkii hore xafiiska ayaa waxaa ii yimid koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ninkii madaxda ka ahaa hay-addaas wuxuu ii sheegay koob iyo labaatan milyan in sixteen iyo fifteen degmada beledweyne la geliyey adeer bal dadkaad noogu dhiibta noo keenan wuu soo dhoobay waxaan weydiin adeer maxaa noogu qabateen lacagtan ninkii u horreeyey wuxuu yidhi carruurta lunta ayaan baadi doonaa oo magaalo ka soo ururiya kii ku xigana wuxuu yidhi idaacad baanu qaata lacagtaanoo wacyigelin bay ahayd wuxuu noo cadday waaya waxa uu naga wacyigeliyey adeer sanadkii beentu waa dhammaaday annaga cid kasta oo wax la taabo kale noo qabata laba shay ayaan u ballan qaadaynaa inaanu mahad celinno waxayna tareen wax inaan ku darsanno hadalka gudoomiyaha maamulka gobolka hiiraan cali jeyti cusmaan iyo weliba uu saakeeday xilli magaalada beledweyne iyo ku socdaan dadaalo lanku hortago ini sanadkan uusa magaalada ka fataha webiga
ciidan mahadsan maxamed cabdiraxmaan oo faahfaahinta warkaasay haneen koobay dagaalan dhexay lama maleeshiya beeleed weliba hiraabtun ku dhiyay tuulo hooseedas deegaanka balanbale ee gobolka galgaduud sida wararkii oo sheegahayaan dagaalka weliba salka kahay arrimo la xiriira qabaa'il aanooyin qabiil weliba segaari aan ku dhiyay tuulada haraari ee gobolkaas weliba lahakuwaramahaya in linidis adeegsaday xubkin ooyadii salgadiisan dagaalka dagaalka oo dadka deegaanka haraari ha- haraale iyo weliba iyo ha ku waramahayn in khasaare in iska jara dhimisho iyo dhaawac dagaalkaas uusa sababay oon dhexeeya lamaada maleeshiyeed inta la xaqiijiya hal qof iyo amuudi toddoba kalena goobta iyo dhaawaca ku deeran dhammaantiona weliba la jiya xarumaha caafimaad ee deegaanka balanbale wararka weliba oo sheegahana in maleeshiyaadka dagaalamiyo hawkishal jeedan magaalooyinka gurceel balanbale oo ku tirsan gobolkaas si kastaba haato si kastaba haatoo deegaanada iyo degmooyinka ku tirsan gobolka galgaduud weliba sanadihii danbaha kananagaday dagaalo in iska jara dagaalo dagaalo in iska jara haano al-shabaab iyo dagaalo qabiil weliba inta badan sababeena dhimisho iyo dhaawa iyo in go-doon iyo gala degmo ku degma meelo warkaasay dhugunsadayaal sidanka kooyahay weliba waa idaacadda raadiyo baydhabo ee magaalada baydhabo haddana akhbaaraadka banaanka wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya weliba wargeyska laka magacaabo telegraf ee dalka u k hakabawka eedaytay ka kaqaaldanaanshaha daabacadda warbixinta la sheegay in dagaalka tigrayling adeegsaday hub kiimikaysan war-saxaafadeedka wasaaradda hasaartii weliba laka beeniyey eedayntaas oo la keeri etoobiya weliba adeegsaday welibay adeegsatay hubka adduunyada laka mamnuuci iyadoo dad badan dhibanayaa leh yaa la sheegay in dagaalkaas usa saamaya oo ku dhiya tigrey dagaalkaas oo dhexeeya kooxaha ee laka magacaabow ee jabhadda iyo ciidamada federaalka etoobiya oo garab ku helayaan eritrea weliba wasaaradda intaasaya ka darta in warbixintii eeto warbixin dadka sii huri korta quluubtiyo wargeyska weliba saasaata uu sheegay in etoobiya ku codsadan intii ku jawaabta warbixinta intii oon daabacno kor laakiin dowladda ku gaabsatay militariga militariga etoobiya weliba la keeday in dhibaatooyin shalgadiisan oo bini-aadanimo ku jaysadan gobolka ismaamul tigrey bili laha dhaafi november sanadkun sanadkii laha dhaafi madaxda siyaasadda ee dha madaxda madaxda siyaasadda ee dhaqdhaqaaqa islaamiyiinta xamaas doctor ismaaciil haniye iyo wafduus hogaamiyow maalmo ka hor weliba uuse booqasho ka saday caasimadda dooxa ee qatar weliba meelo kula kulmay amiirka dalkaas sheekh tamiin bin xamaad athaani kulankaas weliba ku dheh xafiiska amiirka qatar weliba markaasay laku diiwaangeliyey xaaladda ismaaciil haniye weliba mahadnaqay dadaalka dowladda qatar ee ka wadda xabad joojinta xamaas iyo israa'il ee khaza madaxa xafiiska siyaasad dhaqameedka islaamiga ee xamaas weliba uusan mahadnaqay dowladda masar iiraan oo ku qayb galay in la taageero siyaasiyiintaas warkii dhugunsadayaal isan kula dareertan duhurnimada huntaninkeegya maxamed cali yuunis warkiis in la dareersiyaayey cabdinuur borowna qaybta sanada fadhi war ku warramadantan ku kulmaana ammaana allah